بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba iyo toban ruux oo ku dhintay ukrain kadib weeraro uu fuliyey ruushka iyo moscow oo wajahday weeraro loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn ruushka oo dhisaya saldhig qarsoodi ah oo laga hago diyaaradaha daroniska loona arko khatar kusii dhowaanaysa nato calooshood u shaqaystayaasha kolombiya ee ka dagaalamaya meelo badan oo afrika ah oo suudaan kala kulmaya dhiigbax aad u ballaaran dagaalka ka socda yemen oo mar kale dib u soo karaar qaatay haddaba yaa ku hardamaya dalkaasi gobollada ayeese ka socdaan dagaalada ugu badan maxaan ka naqaanaa marinka malaqa marinbiyoodka ugu gaaban ee isaga kala gudbaan naftada bariga dhexe iyo dhaqaalaha bariga aasiya qodobadaas kuwo kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa khariirada dagaalka yemen ayaa mar kale isbedelaysa iyadoo iska horumaadii ay ka socdaan dhowr jiho kuwaas oo gaaraya gobollada kale ah maarib aljawf xadaramowd xudaydah ticis daalic iyo laxj xiisadanna waxay sidoo kale dhaaftay xuduudaha yemen iyadoo weerar lagu beegsaday gudaha sacuudiga iyo marinbiyoodka baabul mandab arrintan ayaana muujinaysa in deganaantii jirtay tan iyo laba kun labaiyo labaatan ay burburtay khubarada milatariga iyo istaraatiijiyadda ayaa ku kala aragti duwan halka ay xaaladda ku dambay karto qaar waxay u arkaan dagaalka soconaya inuu yahay mid daal iyo cadaadis ah oo xadidan islamarkaana aan weli la gaarin marxaladii go'aan qaadashada kama dambaysta ah kuwo kale ayaa qaba in miisaanka awoodda gudaha iyo kan gobolka uu isbedelay taasoo u janjeerta dhinaca dowladda yemen ayna suurtagal tahay in dagaal weyn oo go'aan lagu gaaro uu yahay arrin waqti oo keliya inta badan falanqayaasha la hadlay warbaahinta ayaa aaminsan in xuutiyiinta ay isku dayayaan inay ka hormaraan dagaalka ay filayaan mustaqbalka inuu dhaco iyagoo doonaya in mucaaradkooda ay ku qasbaan iska horimaad xilli iyagu ay doonaan dowladda yemen dhankeeda waxay u muuqataa inay door bidayso dib u dhigista dagaalka ilaa ay dhammaystirto dhismaha iyo abaabulka ciidamadeeda korarka colaadda ayaa ka dhashay xiisadaha yemen iyo kuwa gobolka xuutiyiinta ayaa tan iyo dhammaadkii juun ku dhawaaqay abaabul dagaal iyadoo sidoo kale arrintii ay sii kordhisay duulimaadkii iyo xiriirka iiraan ee sii kordhaya intaasna waxaa si dheer waxaa soo noqnoqday carqaladaynta maraakiibta badda cas iyo weeraro lagu qaaday xarumo shidaal oo sacuudiga ku yaalla taasoo xaaladda ka dhigtay mid aad u culus dhinaca kale colaadda yemen waxay si dhow ugu xiran tahay loolanada ballaaran ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan dowladda yemen waxay xuutiyiinta ku eedeynaysaa inay qayb ka yihiin ajanda iiraan ay ka leedahay gobolka kaasoo ujeeddadiisu tahay in cadaadis kasta oo caalami ah looga jawaabo furitaan jabhad gudaha ah sidaa darteed dagaalka yemen wuxuu hadda leeyahay saameyn ka baxsan xuduudaha dalka gaar ahaan marka la eego badda cas iyo amniga maraakiibta ganacsiga dhanka milatariga dagaalku wuxuu isku bedelay iska horimaadyo iskumar ka dhacaya meelo kala duwan laga soo bilaabo aljawf iyo macrib ilaa daalic xudaydah iyo xeebaha badda cas xuutiyiintu waxay weeraro ku qaadeen goobo ku yaalla dhulka ay dowladdu maamusho halka ciidamada dowladdu ay kaga jawaabeen diyaarada aan duulyo lahayn iyo madaafiic lagu beegsaday fariisimaha iyo gurmadka xuutiyiinta tanina waxa ay muujinaysaa in yeman ay gelayso marxalad dagaal oo ka firfircoon tii hore balse aan la ogeyn inay isku bedeli doonto dagaal ballaaran oo go'aan kama dambaysa ha lagu gaaro waa hagaag dowladaha ukrein iyo ruushka ayaa iswadaarsaday weerar loo adeegsaday diyaarado daroonis ah iyadoo dagaallo xoogan laga soo sheegayo bariga qaaradda yurub haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen abushayba ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa ku dhintay weeraro ruushka ka fuliyey gudaha ukrein halka moscow iyo nawaaxigeeda ay habeenkii xalay ah la kulmeen weeraro ballaaran oo diyaarado aan duuliyo lahayn ah ruushka ayaa sheegay in boqolaal diyaaradood oo ukrein laga soo diray la qabtay ama la burburiyey iyadoo mas-uuliyiinta moscow ay weerarkan ku tilmaameen mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee caasimadda moscow lagu qaado muddo laba sano ah wararka ka imaanaya ukrein ayaa sheegaya in weeraradii xalay ay sababeen dhimashada labaiyo toban qof toban ka mid ah dadka dhintay ayaa lagu soo waramay gobolka kharkiif in lagu dilay halka laba qof ay ku dhinteen weerar diyaarado aan duuliyo lahayn oo ka dhacay gobolka zaborojiya dhanka kale ruushka ayaa wajahaya weeraro aad u ballaaran oo diyaarado aan duuliyo lahayn ah kuwaas oo kaga imaanaya dhanka ukrein duqa magaalada moscow ayaa sheegay in lix boqol iyo labaatan diyaaradood aan duuliyo lahayn ay ku soo wajahnaayeen gobolka moscow intii u dhexaysay fiidnimadii isniinta iyo shanta subaxnimo ee talaadada sida uu sheegay boqol iyo siddeetan ka mid ah diyaaradahaas ayaa lagu burburiyey ama lagu soo riday gobolka moscow wasaaradda difaaca ruushka ayaa iyaduna sheegtay in nidaamyada difaaca cirka ay qabteen ama ay burburiyeen toddoba boqol sagaashan iyo kow diyaaradood oo ukrein laga leeyahay oo ku kala sugnaa meelo badan oo dalka ka mid ah iyo sidoo kale meelaha badda azof iyo badda madow weerarka ma uusan ku koobnayn oo keliya hawada mas-uuliyiinta gobolka moscow waxay sheegeen in burburka diyaaradaha lasoo riday uu waxyeelo gaarsiiyey dhismayaal iyo kaabayaal muhiim ah mid ka mid ah diyaaradahaas ayaa ku dhacay bakhaar ay leedahay shirkadda weyn ee ganacsiga internetka ee wilberis halka meelo kale ay ka dhaceen dabab iyo burbur soo gaaray guryo iyo dhismayaal in ka badan shan kun oo qof ayaa sidoo kale koronto la-aan noqday qaybo ka mid ah gobolka moscow ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarada ka dhacay gobolka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ruushka weerarkan ayaa sidoo kale saameeyey isu socodka hawada ee caasimadda qaar ka mid ah garoommada diyaaradaha ee moscow ayaa hakiyey ama xadiday duulimaadyada taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisanaa weerarka lagu soo qaaday moscow moscow iyo london oo hadallo adag isdhaafsanaya dhanka kale xiisadda u dhexaysa moscow iyo london ayaa sii kordhaya ruushka ayaa britain uga digay waxa uu ku tilmaamay qiimo culus kadib warar sheegayey in ukrein ay adeegsanayso diyaarada aan duuliyo lahayn oo ay soo saareen shirkado british ah si ay u weeraraan bartilmaameedyo ku yaala gudaha ruushka moscow waxay britain ku eedeynaysaa inay isa soo tarayso kulug lahaanshiyaha dagaalka maadaama london ay ka mid tahay taageerayaasha ugu waaweyn ee ukrein tan iyo markii uu dagaalka bilowday britain dhankeeda waxay si joogtaha u taageertaa ukrein iyadoo bixisaa taageero dhaqaale iyo mil militari oo ballaaran dagaalka oo sii gelaya marxalad cusub weeraradan ayaa imaanaya xilli dagaalka ruushka iyo ukrein uu galay marxalad sii adkaanaysa labada dhinac ayaa kordhinaya adeegsiga diyaaradaha aan duulyaha lahayn iyo weerarada ridada dheer waxaana si isa soo taraysa loo adeegsanaya weeraro ka dhaca meelo ka baxsan goobaha dagaalka ee tooska ah waxaa arrintan ka muuqataa in moscow oo muddo dheer ahayd meel ka fog inta badan dagaalada tooska ah ay hadda si joogta ah u wajahayso weeraro diyaarada aan duulyo lahayn ee kaga imaanaya dhanka ukrein ukrein ayaa waxay dhinaceeda sheegaysaa in weerarada ruushka ay si joogtaha u waxyeelayaan magaalooyinka iyo kaabayaasha rayidka ee gudaha dalka ruushka sidaa daraaddeed labada dhinac waxay isku dayayaan in midbaa midka kale uu cadaadis ku saaro weerarada dhanka cirka ah kuwaasoo noqday qayb muhiim oo ka mid ah dagaalka diblomaasiyadda oo aan weli wax xal ah laga keenin arrintan ayaa dhacaysa xilli dadaalada lagu doonayo in lagu helo xal diblomaasiyadeed aysan weli keenin natiijo la taaban karo inkastoo marar kala duwan ay soo baxaan hadallo ku saabsan wadahadallo iyo suurtagalnimada xabadoojin haddana weerarada ayaa ah weli kuwa socda maalin kasta dagaalka wuu sii socdaa waxaana arrinta ay keenaysaa khasaaro culus oo soo gaara dadka rayidka ah iyo kaabayaasha labada dhinac weerarkii ugu dambeeyey ee moscow wuxuu sidoo kale muujinayaa in ukraine ay awood u leedahay inay weerarada diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ay gaarsiiso masaafo dheer halka ruushkuna uu sii wado duqeymaha iyo weerarada uu ka fulinayo gudaha ukraine marka lasoo koobo dhacdadan ayaa mar kale muujinaysaa in dagaalka ruushka iyo ukraine u dhexeeya uusan ka muuqanayn waddo fudud oo lagu soo afjiro iyadoo labada dhinac ay sii kordhinayaan weerarada riddada dheer halka rajadii xal diblomaasiyadeed ay weli wajahayso caqabado waaweyn بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyas bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii wargeysyada ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ruushka oo doonaya dhisidda saldhigyo qarsoodi ah oo uu ka diro droniska iyo khatar kusii dhowaanaysa nato warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada ibyber the independent iyo the telegraph oo dhammaantood ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain uu si weyn ugu wareegay dhanka diyaaradaha bilaaduulyaha ah kiyef waxay hadda adeegsanaysaa daroonisyo gaaraya meelo fogfog oo goobaha dagaalka ah halka moscow iyaduna ay kordhinayso weerarada daroniska ee ay ku qaadayso magaalooyinka iyo xarumaha muhiimka u ah kiyef warbixintan ayaa si gaar ah uga hadlaysa saldhigyo cusub oo uu ruushku doonaya in uu ka dhiso goobo kala duwan kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay in uu ka diro diyaaradaha bilaaduulyaha ah gaar ahaan waxaa ruushku doonayaa in saldhigyadan uu ka dhiso meelo u dhow belaruus iyo ukrain wargeyska the telegraf ayaa dhankiisa waxauu si gaar ah u sheegay in baaritaano lagu sameeyey sawirada dayaxgacmeedka uu qaaday iyo dukumintiyo la helay ay muujiyeen in ugu yaraan konton iyo sagaal meelood oo saldhigyo cusub ah loo diyaariyey daroniska ruushka qaar ka mid ah goobahan ayaa la sheegay daronisyada ka kaca in awood ay u leeyihiin in ay gaaraan masaafooyin fogfog warbixintu waxay sheegtay in qaar ka mid ah daronisyada cusub ee ruushka hadda uu soo saartay ay gaari karaan ku dhowaad kun kilomitir tani waxay ka dhigan tahay in haddii dagaal ballaaran uu mustaqbal ka dhaco ay qaar ka mid ah dalalka nato ay geli karaan xaalad halis ah sidoo kale waxaa la sheegay in ruushka uu si dhaqso ah u horumarinayo waqti xaadirkan daronisyo si aad ah uu ugu ekeysiiyey kuwa iiraan ay soo saartay ee shaahid qaar ka mid ah noocyada daroniskan ayaana leh xawaaro sare iyo awood ay ku qaadi karaan ilaa sagaashan kilograam oo walxaha qarxa ah ruushka waxa uu hadda sidoo kale adeegsanayaa tiro badan oo daronisyo ah si uu u daaliyo nidaamyada difaaca ukrain marka difaacu uu mashquulo ayana warbixintu waxay tiri ruushka tallaabada xigta ee uu qaado waa in gantaalo uu ooda kaga qaado goobaha muhiimka u arkay ee ku yaala gudaha ukrain horumarinta iyo saldhigyadan cusub ee ruushka uu ka samaysanayo gudaha dalkiisa ayaa lagu waramayaa in ay dhalin karta khatar xoogan haddii dagaalku uu si toos ah uga gudbo dhinacyada hadda loolamaya waa ukrain iyo ruushka islamarkaana uu gaaro dalalka ku dhowdhow ee nato qaybta ka ah waxaana lagu waramayaa in aysan jirin waqti xaadirkan caddaymo muujinaya in ruushku uu hadda qorsheynayo weerar toos ah oo uu ku qaada nato balse feejignaantu waa mid xooggan oo daqiiqad weliba ayay dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta filasho ugu jiraan tallaabo milatari oo ka timaada dhanka moscow waxay wargeysyadan ay gunaanadkii sheegayaan in arrimahan dhammaantood ay muujinayaan in dagaalka ruushka iyo ukrain uu sii gelaya marba marka ka dambaysa marxalad cusub halka daronisyaduna ay waqti xaadirkan noqdeen hub muhiim ah su-aasha ugu weyn ee hadda taagan ayaana ah dagaalka ukrain oo keliya ma ku ekaan doonaa marba haddii ruushku uu horumaray sidan ugu sii samaynayo diyaaradihiisa daroniska mise mustaqbalka saameyn ayuu ku yeelan doonaa dalalka nato haddeen intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa maxay yihiin afarta qiyaasood ee qaldan ee uu trump ismoodsiiyey in suuragal ay ka tahay dhanka iiraan wargeeska wall street journal ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in maraykanka uu aaminay afar qiyaasood oo qaldan kuwaasoo islahaa suuragal ayay ka tahay dhanka iiraan dagaalkuna waad ku guulaysan doontaan qiyaasta koowaad ee trump uu ku qaldamay ayaa warbixintu waxay sheegtay in ay tahay inuu aaminay in iiraan ay u dhaqmi doonto sida dowlad caadi ah oo ay xisaabin doonto faa'iidada iyo khasaaraha dagaalka ugu jira oo marnaba kuma uusan xisaabtamin ayaa warbixintu waxay tiri in iiraan fikirkeeda uusan kaasi ahayn oo dagaalka ay ku sii socon doonto wargeesku waxauu yidhi maraykanka waxa uu filayey in iiraan ay xisaabin ku samayn doonto khasaaraha dagaalka ka soo gaaray kadibna ay oggolaan doonto heshiiska maraykanka uu doonayo laakiin arrintu sidaasi uma dhicin oo iiraan waxay muujisay ayuu wargeeska washington post leeyahay doonitaankeeda ah in dagaalka ay horay ugu sii socoto tanaasulna aysan diyaar u ahayn wakhti xaadirkan qiyaasta labaad ee uu trump ku qaldama ayaa warbixintu waxay tidhi waa in uu aaminay in cadaadis badan oo la saaro iiraan uu ku khasbi doono xaalad isdhiibitaan ah washington waxay rumaysnayd ayuu wargeesku yidhi in haddii cadaadis dhaqaale iyo mid milatari la saaro iiraan ay ku khasbanaan doonto xukuumadda dalkan ka arrimisa in ay samayso tanaasul buuxa tusaale ahaan maraykanka waxa uu horay cadaadis xooggan u saaray dhoofinta shidaalka iiraan markii dagaalku uu qarxayna cadaadisyo kale ayuu ku kordhiyey taasina waxba iskama bedelin mowqifkii iiraan ee ahaa in dagaalka ay horay ugu sii socoto qiyaasta saddexaad ee warbixintu ay sheegaysa in trump uu ku qaldamay waa in guuldarre milatari ay si toos ah u keeni doonto tanaasul ay samayso dowladda iiraan maraykanku waxa uu u muuqday markii hore ayay warbixintu tiri in haddii khasaare milatari la gaarsiiyo iiraan ay si buuxda u jilci doonto islamarkaana ay oggolaan doonto in ay timaado miiska wadaxaajoodka laakiin khasaaraha milatari ee ay la kulantay dowladda iiraan ma aysan keenin doonitaankii maraykanka ee ahaa in tanaasul ay samayso tehraan qiyaasta afraad ee trump uu ka qabay dhanka iiraan ayaa warbixintu waxay ku sheegaysaa in ay tahay inuu aaminay dhibaato dhaqaale iyo mudaharaadyo gudaha ah in ay dowladda iiraan jilcin doonaan islamarkaana ay xukuumadda dalkan ka arrimisa ku qasbi doonaan inay isdhiibto maraykanku waxa uu filaya ayuu wargeesku yidhi in dhaqaale xumida iyo mudaharaadyadii ka jiray gudaha dalka iiraan ay qasbi doonaan burbur ku yimaada xukuumadda dalkan laakiin dowladda iiraan ayaa xakamaysay mudaharaadyadii gudaha iyo qalalaasihii taagnaa sidaasi darteed cadaadiskii gudaha waxa uu u muuqdaa waqti xaadirkan mid ka degay sidii hore sida ay muujinayaan afartan qiyaasood ee maraykanka aanan suuragalka u noqon ee uu filanayay ka hor dagaalka waxaa muuqata sida ay warbixinno horeyba ka dhawaajiyeen in trump uusan si buuxda fikir uga haysan qaab siyaasadeedka iiraan iyo habka ay uga fikiri karto arrimaha qaarkood sidaasi daraaddeed ayuu wargeesku waxau yidhi haddii maraykanka uu doonayo in iiraan uu ku khasbo waxyaabo badan waa in ugu horeyn uu si aad ah u dhuuxaa qaab siyaasadeedka nidaamka ilaalada kacaanka iiraan haddiian intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa caloosha dushaqaystayaasha kolombiya ee ka dagaalanta meelo badan oo afrika ah oo hadda suudaan kala kulmaya khasaare xooggan sida uu baahiyey wargeeska financial times dagaallo badan oo ka socda afrika ayaa soo jiitay dagaalyahano caloosha dushaqaystayaal ah oo u dhashay dalal kala duwan waxaana waddamadaasi ka mid ah kolombiya oo murtasaqadiisu ay ku kala firiirsan yihiin waddamo badan oo afrika dhaca kuwaas oo ay colaado ka holcayaan sannadihii lasoo dhaafay waxay warbixintan si gaar ah farta ugu fiiqayaa sida ay caloosho dushaqaystayaasha u dhashay dalka kolombiya ay ugu halaagsamayaan waqti xaadirkan gudaha waddanka suudaan iyo colaadda halkaasi ka holcaysa tan iyo bishii abriil sida lagu warramayo ku dhowaad laba kun oo kolombiyaan ah ayaa suudaan gaaray si ay uga barbardagaalamaan ciidanka r s f qaar badan oo ka mid ah waxay ahaayeen rag khibrad u leh dagaallo kala duwan oo ay kaga soo qayb galeen gudaha qaaradda afrika laakiin halkan ayaa u noqotay meel jaxiimo ah oo ay adkaatay qaab ay uga baxaan qaar ka mid ah calooshadushaqaystayaashan ayuu wargeesku waxa uu sheegayaa in ay ka dhawaajiyeen in dagaalka suudaan ay u arkaan mid si aad ah uga duwan dagaaladii ay horay uga soo galeen afrika lewis waa mid ka mid ah murtasaqada ku sugan gudaha dalka suudaan ee u dhashay dalka kolombiya waxa uu sheegay sida wargeeska uu tibaaxaya in gudaha dalka suudaan gaar ahaan magaalada alfaashir ee gobolka daarfuur uu ku arkay xaalad aad u naxdin badan magaaladan ayaa sida warbixintu ay sheegaysa go'doonsanayd in muddo ah iyadoo weliba ay ku dhex sugnaayeen r s f iyo ciidankan murtasaqada ah ee ka barbardagaalamaya maleeshiyaadkan waxa uu yidhi kolkii ay gaajada naga badatay go'doonkuna uu nagu dheeraaday waxaan aragnay meedad badan oo yaalla goobo kala duwan waxa uu sheegay sidoo kale in dagaalyahanada ka yimaaday colombiya ee uu isagu ka mid yahay aysan awood u lahayn in ay u dhaqaaqaan goobaha qaarkood cabsida jirta awoodeed caloosha dushaqaystayaashan kolombiyaanka ah qaarkood ayaa lagu waramayaa in gudaha waddanka suudaan ay ku yimaadeen qaab qandaraas ah iyagoo ay soo kireysteen shirkada amni oo gaar loo leeyahay waxayna warbixinta wargeeska sheegtay in qaab qarsoodi ah looga soo safriyo goobo kala duwan oo duulimaadku ma ahan mid toos uga soo kaca kolombiya kadibna yimaada gudaha dalka suudaan caloosha dushaqaystayaashan oo raad dhuunsanaya ayaana soo mara sida warbixintu ay ka dhawaajinayso goobo kala duwan waxaana ka mid ah goobaha ay soo maraan dalalka liibiya iyo jaad iyo sidoo kale maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland mar kale ayuu wargeysku soo xiganayaa mid ka mid ah murtasiqadan kolombiyaanka ah ee ka dagaalanta gudaha waddanka suudaan kaasoo hadda ka baxay gudaha dalka suudaan balse aanan laga dhawaajin in dib uu ugu laabtay kolombiya waxa uu sheegay in suudaan uu ka baxay markii khatartu ay ku badatay waxyaabihii ugu xoogganaa ee uu ka cabanayana waxaa ka mid ah go'doomin gaajo iyo dhibaato joogta ah gunaanadkii warbixintan waxay bidhaamisay in dagaalka suudaan ka socda uusan ahayn sida ay u suuraynayaan inta badan warbaahinta caalamka khatar ahaanna uu ka xoogan yahay dagaallo badan oo afrika ka holcaya muddo sannado ah qaar ka mid ah murtasiqada ugu xoogan duniduna ay ku qasbanaadeen in ay ka baxaan furimaha suudaan xaaladda jirta awadeed guud ahaana dhegaystayaal waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkii suhayb iyo barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى ترنو بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa marinka malaqa marin biyoodka ugu gaaban ee isaga kala gudbaan naftada bariga dhexe iyo dhaqaalaha bariga aasiya waxaa warbixintan inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir marinka malaqa waa mid ka mid a marinbiyoodyada ugu muhiimsan adduunka gaar ahaan dhinaca ganacsiga tamarta iyo isku xirka qaaradaha intaba waa marinbadeed istaraatiiji ah oo isku xira badda andamaan iyo badweynta hindiya dhanka galbeed iyo badda koonfurta shiinaha iyo badweynta basafiga dhanka bari wuxuu ku yaalaa koonfur bari aasiya isagoo u dhexeeya jasiiradda somotara ee dalka induneesiya iyo jasiiradda malay halka dhinacyadiisana ay ka muuqdaan induneesiya maleesiya singafore iyo qayb ka mid ah koonfurta thailand saddexda dal ee kale ah induneesiya maleesiya iyo singabore ayaa si gaara uga wada shaqeeya maamulka iyo amniga marinbiyoodkan marinkan ayaa dhirirkiisa waxaa u dhexeeya qiyaastii sideed boqol ilaa sagaal boqol oo kilomitir waxaana qaybkiisu u egyahay marin sii ciriiryoonaya marka loo sii socdo dhanka koonfurta meeloo ka mid ah baliciis waxa uu gaarayaa boqolaal kilomitir halka qaybta ugu ciriiriga badan ee u dhow singabore ay ku dhowdahay laba dhibic toddoba kilomitir oo keliya cumqiga gudaha ee biyaha ayaa sidoo kale kala duwan marka la eego meelo badan inkastoo qaar ka mid a maraakiibta waaweyn ee xamuulka iyo kuwa shidaalka qaada ay awoodaan inay maraan muhiimadda marinka malaqa waxa ay si weyn uga dhalatay meesha uu ku yaalo waxaana uu noqday waddada badeed ee ugu gaaban ee isku xirta dalalka hodanka ku ah shidaalka iyo gaaska ee bariga dhexe iyo quwadaha dhaqaale ee bariga aasiya gaar ahaan shiinaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed sidoo kale waxaa mara badeecooyin shidaal gaas iyo agab ceeriin ah oo u kala goyshaa aasiya bariga dhexe iyo yurub qiyaas ahaan laba iyo labaatan boqolkiiba ganacsiga badda ee dunida ayaa mara marinbiyoodkan taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee maraakiibta ganacsiga caalamka xogta tamartan waxa ay muujinaysaa baaxadda muhiimadiisa lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkii labada kun shan iyo labaatanka celcelis ahaan saddex iyo labaatan dhibic laba milyan oo fuusto oo saliid ah iyo waxyaabaha ka soo baxa shidaalka ayaa maalin kasta marayay marinka malaqa tiradaas waxaa u dhiganta ku dhowaad sagaal iyo labaatan boqolkiiba saliidda dunida ee lagu qaado maraakiibta badda sidaas awgeed wax kasta oo carqalad ku keena dhaqdhaqaaqa maraakiibta marinkan waxa uu saameyn ku yeelan karaa qiimaha tamarta kharashaadka ganacsiga iyo silsiladda sahayda ee dalal badan shiinaha ayaa si gaara ugu tiirsan marinka malaqa qiyaastii siddeetan boqolkiiba tamarta uu dalkaasi soo dhoofiyo ayaa la rumaysan yahay inay marto marin biyoodkan taasoo ka dhigaysa arrin amni oo aan ku koobnayn ganacsiga oo keliya ku tiirsanaantana ee shiinaha ku abuurtay waxaa lagu yeero dhibaatada malaqa oo loola jeedo walaaca laga qabo in marin biyoodkan la xiro ama la carqaladeeyo taasoo khatargelin karta shidaalka iyo badeecadaha loo waarido dhanka shiinaha walaacaas ay sii xoogisanaya maadaama marin biyoodka uu ku yaalo meelo ay ku kulmaan dano istaraatiijiyadeed oo kala duwan indonesiya iyo maleesiya waxa ay leeyihiin siyaasad dhexdhexaadnimo ah halka singabuur ay xiriir dhow la leedahay maraykanka sidaas darteedna biikin waxa ay muddo dheer raadinaysay waddooyin ay ku ereyso ku tiirsanaanta hal marin oo keliya iyadoo xoojinaysa xiriirada amni iyo dhaqaale ay la leedahay dalalka ku dhow gobolka haddii marinka malaqa si buuxda ama qayb ahaan loo xiro maraakiibta ganacsiga ma helayaan waddo kale oo isla masaafada iyo fudeedka ah waxay ku qasbanaan lahaayeen in ay maraan waddooyin kale oo ku dhex yaal jasiiradaha indoneesiya gaar ahaan marinka lombog ama marinka sunda tanina waxa ay safarada ka dhigi lahayd kuwo dheer oo qaata maalmo iyadoo kordhinaysa isticmaalka shidaalka iyo kharashaadka maraakiibta waxaana suuragal ah in ay saameyn ku yeelato qiimaha badeecooyinka iyo tamarta ee suuqyada caalamka dhanka kale xaaladaha cimilada ee degan guud ahaan waxa ay fududeyn karaan maraakiibta isticmaasha marinkan maadaama aysan inta badan la kulmin dabeelo iyo duufaano aad u xoogan hase yeeshee cidhiidriga meelaha qaarkood iyo biyogacmeedyadu waxa ay kordhiyaan halista iskudhaca maraakiibta in ay biyahaas ku xayirmaan ama shidaalka keeni kara daadashada shidaalka marinka sidoo kale taariikh ahaan waxa uu la kulmay falal burcadnimo iyo weeraro lagu beegsaday maraakiibta ganacsiga inkastoo dalalka ku hareeraysan ay sameeyeen iskaashi amni oo lagu yareynayo khatarahaasi indoneesiya maleesiya iyo singabuur ayaa sannadihii u dambeeyey waxa ay si dhow isaga kaashanayeen sugidda amniga iyo fududeydinta maraakiibta sanadkii labada kun afartii ayay bilaabeen roondooyin wadajir ah oo loogu talagalay la dagaalanka khataraha badda iyo xoojinta iskaashiga amni sanadkii labada kun iyo toddobadiina waxaa la sameeyey hannaan joogto ah oo iskaashi ah kaas oo diiradda lagu saarayey horumarinta badqabka maraakiibta iyo fududeynta isku socodka waxaa sidoo kale la adeegsadaa teknolojiyad casri ah oo si joogto ah maraakiibta loogu siiyo khariidada iyo xogta marin biyoodka muhiimadda marinka malaqa ma ahan arrin cusub qarniyo badan ayuu ahaa waddo ay maraan ganacsatada iyo maraakiibta isaga kala gooshaa bariga fog ee badweynta hindiya xeebihiisa waxaa ka hana qaaday magaalooyin ganacsi oo noqday goobo ay ku kulmaan dhaqanno iyo isbeddelo kala duwan oo dhanka aqoonta ah ganacsatada muslimiinta culimada iyo dad ka yimid meelo kala duwan oo aasiya ayaa halkaas ku wada xiriiri jiray iyagoo isdhaafsan jiray badeecooyin iyo aqoon la xiriirta badda ganacsiga iyo dhismaha maraakiibta intii u dhexaysay qarnigii tobanaad iyo saddex tobanaad boqortooyadii badda iyo ganacsiga ee sriifjaya ayaa awood weyn waxay ku lahayd dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee gobolka boqortooyadaas waxaa gacanta ku weysay qaybo ka mid ah somotra jasiiradda malaay iyo galbeedka java markii dambe waxaa soo ifbaxay magaalada malaqa taas oo qarnigii shan iyo tobanaad noqotay xarun siyaasadeed iyo mid ganacsi oo muhiim ah ganacsatada muslimiinta ee si weyn uga faa'iidaystay dekedeeda bilowgii qarnigii lix iyo tobanaad awoodda magaalada malaqa ayaa soo jeedatay quwadihii reer yurub sanadkii kun shan boqol kow iyo tobankii ayay bortuqiisku qabsadeen magaalada iyagoo meesha ka saaray boqortooyadii malaqa waxaana xigay qarniyo ay quwadaha reer yurub ku tartamayeen gacankuheynta ganacsiga iyo dekedaha ku tirsan marinkan waxay qabsadeen malaqa qarnigii toddobiyo tobanaad halka ingiriiskuna uu markii dambe noqday quwaddii ugu xooga badneed ee gobolka waxay horumariyeen dekedo ay ka mid yihiin biinaan iyo singabuur kuwaas oo isu bedela xarumo waaweyn oo ganacsiya oo isku xira aasiya iyo suuqyada caalamka magaca marinkan waxa uu ka yimid magaalada malaqa oo ku taal xeebta jasiiradda malaayu magaaladan waxa ay muddo dheer ahayd xarun ganacsi oo ku kulmaan ganacsatada ka kala imaanaysa meelo badan oo aasiya ah maanta magaca malaqa waxa uu weli xambaarsan yahay taariikh dheer oo marinbiyoodka iyo doorka uu ku lahaa kobaca magaalooyinka iyo boqortooyooyinkii ka hana qaaday koonfur bari aasiya sannadihii u dambeeyey waxaa sidoo kale soo baxa qorshe cusub oo ku saabsan in dhaqaale ahaan looga faa'iidaysan karo isu socodka maraakiibta abriil sanadkan labada kun lix iyo labaatan wasiirka maaliyadda indoneesiya ayaa sheegay in dalkiisu qorsheynayo nidaam khidmad looga qaadayo maraakiibta isticmaasha marinka malaqa iyadoo arrintaas lala kaashanayo dalalka deriska ah hase ahaatee waxaa lagu soo warramaya in qorshahaasi weli yahay mid waqti xadirkan aan go'aan rasmi ah laga qaadan karin islamarkaana uu ku jiro marxaladdii ugu horreysay mustaqbalka marinka malaqa waxaa sidoo kale saameyn kara isbedelada ka dhacaya waddooyinka kale ee ganacsiga caalamka waxaa jira dood ku saabsan in isbeddelka cimilada iyo dhalaalka barafka araagtiga ee mustaqbalka kordhin karaan isticmaalka marinada waqooyi kuwaasoo xilliyada qaarkood noqon kara waddo ka gaaban tan hadda loo maro qaar ka mid a safarada u dhexeeya aasiya iyo yurub hase yeeshee malaqa weli waxa uu leeyahay faa'iidooyin waaweyn oo dhinaca juqraafiyadda kaabayaasha iyo isku xirnaanta dekedaha ah sidaas darteed marinka malaqa waxa uu ka mid yahay meelaha ay farakutiriska yihiin dhacdooyinka lasoo diiwaan geliyo ee si toosa u taaban kara ganacsiga caalamka ma ahan oo keliya marin ay maraan maraakiib xamuul iyo kuwa shidaal qaada balse waa halbowlaha isku xidha warshadaha waaweyn ee aasiya ilaha tamarta ee bariga dhexe iyo suuqyada yurub muhiimadiisa waxaa mararka qaar la barbar dhigaa barinada kale ee caalamka ee loo arko meelaha cidhiidhiga ah ee ganacsiga sida kanaalka suwiis kanaalka banama iyo marinka hormuus بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى